بسم الله الرحمن الرحيم أولك من حديثين gudoomiyaha golaha shacbiga ee dalka soomaaliya ayaa xabiiskiisa ku qaabilaya safiirka dowladda sweden ee soomaaliya taliyaha ciidanka bilayska soomaaliyana waxa uu kormeer ku tegaya fadhiisimo ee lagu ilaalinayo amniga magaalada muqdisho kulan lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo lagu qabtay magaalada osle ee waddankaasi norway madaxweynaha puntland waxa uu sheegay inuu bilaabi doono dagaal ka dhan ah maleesiyaadka al-shabaab wasiirka amniga hirshabeelle ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka saraakiisha amisom ee gobolkaasi shabeellada dhexe senator ka tirsan golaha aqalka sare ayaa isaguna ka qayb galay tababar ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo lagu qabtay hirshabeelle wararka dibaddana waxaa ka mid a xogayaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa antonio ayaa cambaareeyey duqaymaha aan loo meel dayan ee lagula beegsanayo dadka rayidka ah
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahayd warka madaxdiisii haatanna isagii oo fisan gudoomiyaha golaha shacbiga qaranka ayaa xafiiskiisa ku qaabilaya safiirka dowladda sweden ee u fadhiya dalka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacbiga ee dalka ayaa xafiiskiisa qaabilaadaasi safiirka dowladda sweden ee muqdisho waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiin kala duwan oo dalka iyo dhinaca safaaradaba gudoomiyaha golaha shacbiga ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed murtal sheekh cabdiraxmaan oo xafiiskiisa kulankaasi kula qaatay safiirka sweden ee dalka ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka ka dhexeeya labada wadan iyo sidii loo xoojin lahaa safiirka dowladda sweden u fadhiya soomaaliya ayaa ballan qaaday in dowladdiisa ay kordhinayso taageerada shacabka soomaalida iyo dowladdooda waxaana uu ugu dambayntii ay isku afgarteen in guud ahaanba waxqabadka labada dhinac la kordhiyo taliyaha ciidanka bileyska soomaalida ayaa waxa uu kormeer ku tegaya fadhiisamo cusub ee lagu ilaalinayo amniga magaalo madaxda dalka ah ee muqdisho cabdulqaadir cali axmed ayaa warkan faahfaahinaya
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed raygaas cabdi xasan maxamed xijaar taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir taliyaha ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa kormeeray baraha cusub ee laga ilaaliyo duleedka magaalada muqdisho sidoo kale taliyaha ayaa ka xog wareysanayay dadka shacabka ah si loo ogaado xaaladooda maadaama aysan weli la qabsan qaabka cusub ee loo sugayo amniga caasimada waxuuna ka dhigaystay tabashooyin yaryar oo ku aadan in shacabka loo fududeeyo isku socodka iyagoo la shaqaynaya laamaha amniga barahan ay kormeereen ayaa gaaraya ilaa iyo shan iyo toban goobood oo ku yaal galbeedka ilaa bariga caasimada oo ku teersan degmooyinka kaaraan iyo kaxda waxaa ka mid ahaa deegaanka gubadley x control balcad wadada warshadaha x control afgooye suuqa bakaaraha iyo qaybo badan oo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho caawa waxaannu ku talagallay inaannu soo eegno indhaheenna ku soo aragno dhammaan kontaroolada cusub ee laga soo galo magaalada muqdisho waxaannu ka bilownay kaaraan waxaannu soo marnay kontaroolka kaydsanay iyo kontaroolka sheekh cali cabdulle heliwaa waxaannu soo marnay waxaracadde iyo suuqa xoolaha yaaqshid waxaannu ka soo marnay miisaanka dhuxusha iyo carafaad wardhiigley waxaannu ka soo marnay ifka xalane iyo iveco howlwadaag waxaannu ka soo marnay bakaaraha degmada hodan waxaan ka soo marnay kuliyadda jaalasiyaad iyo ex kontarool afgooye kontarooladaas oo tiradoodu ay gaarayso ilaa shan iyo toban una dhexeeya kaaraan oo ah bariga magaalada muqdisho iyo kaxda oo ah galbeedka magaalada muqdisho intaa u dhexaysa oo waddada warshadaha loo yaqaano ku teedsan ayaannu soo marnay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed sareygaas cabdi xasan maxamed xijaar ayaa ciidamada ku sugan baraha ilaalada faray in shacabka ay u dhimriyaan sidoo kale wuxuu ku dhiirigeliyey dadaalka ay geliyeen sugidda amniga magaalada
waa hawl mataqaanaa muddo amniga ciidamada amniga ee booliiska iyo ciidamada kale hay-adaha kale kala duwan ay dhammaan ka wada howlgalaan iyagoo fulinaya awaamirtii madaxda ee ahayd dadka in muxuu ahaa loo fududeeyo isu socodka iyo muxuu ahaa dhaqdhaqaaqooda maalintii si dadku u dareemo inay magaaladii ku soo xasiloontay nabadgelyo saddex iyo tobankii bishan ayay ahayd markii dowladda soomaaliya ay qaaday barihii laga ilaalin jiray amniga caasimadda ee ku yeelay gudaha magaalada muqdisho si loo fudeeyo isku socodka dadweynaha amniga iyo ganacsiga magaalada cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho
kunana lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa lagu qabtay magaalada awslo ee dalkaasi norway haatana saciid rasta ayaa warkan ka soo diray
kulan lagu taageeray ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa lagu qabtay oslo madashan oo ay ka qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa laga jeediyey khudbado suugaan iyo duco asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waxaynu kusoo dhaweynayaa munaasabadan sharafta badan aan ugu talagalanay xafladan aan ugu talagalnay soo dhaweynta iyo taageerida ra-iisul wasaaraha cusub mudane maxamed xuseen rooble aada u maasan tihiin soo qaybalkiina sharafta badan
waxaan soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya dowladda soomaaliya dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaan leenahay ilaahay xilka ha ku barakeeyo hana maaragtay kugu asturo xilliga kooban ee lagu dhiibay watiga ka waktiga ka dhiman doorashada oo hadda aan laba biloodba maaragtay aan ka badnayn inuu ilaahay xilkaas kugu guuleeyo kaana dhigo midkii ilaahay ku asturo halkaan waxaan bali ugu diraynaa ra-iisul wasaaraheena cusub maxamed xuseen rooble waxaan leenahay ilaahay ha kula garab ha kula garab galo xilkan culus lagu magacaabay kole xil sahlan maaha carow halkaan kolleey
waxaa la isugu yimid ra-iisul wasaaraha qaranka mudane maxamed xuseen rooble hambalyo iyo daco in halkaan maaragtaa looga tahnidiyo waxaan leeyahay maxamed xuseen rooble hambalyo hambalyo marka ugu horeyso waxaa laga doonayaa in maaragtaa waxaa kusoo toostay ra-iisul wasaaraha ugu wakti gaaban uguna shaqo badan aa noqonaysaa waayo dowlad dhammaanayso oo waktigeeda saddex bilood afar bilood ka dhimin la rabay inay gaarsiiso doorasho leesla ogol loo dhan yahay heshiis luu yahay marka waxaan leeyahay shaqada kuu taallo aad ay u baaxad weyn tahay
waxaa maanta farxad noo ah inaan xafladan sharafta badan ee aan ku hambalyeynayno ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble inaan isugu imaanay waxaan leenahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rajaynaynaa in uu ra-iisul wasaaruhu noqdo midkii ka shaqeeya nabadda iyo horumarka soomaaliya waxaanse aan rajaynayaa in dhalinyarada soomaaliyeed haweenka ummadda soomaalida ay ka qayb qaataan sidii ayada laftirkooda ay shaqadooda u gudan lahaayeen maadaama uusan inkastoo nin geesiya uu geed adeegii haddaan garabka lala qaban guri oodi maaye uusan keligiis waxba qaban karin ee ay tahay in gacmaha lays qabsado laislana shaqeeyo wadankana maaragtay qof kasta oo madaxweyne noqdo waxbama qaban karo hadduusan shicibkiisu la shaqaynin
xasan siciid rasta raadiyaha iyo tv-ga qaranka soomaaliyeed oslo
madaxweynaha puntland ayaa waxa uu sheegay inay bilaabi doonaan dagaal ka dhana maleesiyaadka ururka al-shabaab sidaa uu sheegay mar uu shalay dib ugu soo laabtay magaalada garowe mukhtaar cabdilcasiis timcade ayaa warkan eegaya
laabtay magaalada caasimada ah ee puntland ee garowe ayaa sheegay in puntland ay u diyaargaroobayso inay ka hortagto wax kasta oo keeni kara dhibaato amni darro waxa uu sheegay in shacabka deegaanada puntland looga baahan yahay inay isku duubni ay muujiyaan islamarkaana ciidamadu ay howlgal ka fuliyaan deegaanada ama meelaha puntland ay kaga sugan yihiin ururada alqaacidada puntland waxay diyaar u tahay sidii u sugi lahayd amnigeeda sidoo kalena ay qeyb kaga qaadan lahayd dowladdisidda soomaaliya waxaan codsan lahaa in laga qayb qaato sugidda amniga deegaanada puntland loogana howlgalo meelaha ay ku sugan yihiin kooxaha nabadiidka al-shabaabka iyo sidoo kale daacish ayuu yidhi madaxweyne dani hadalka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli deegaano ka tirsan gobolka bari mararka qaar ay weeraro iyo sidoo kale qaraxyo gaadmo ah ay ka sameeyaan kooxaha nabadiidka
mahadsanid timacde wasiirka amniga ah ee hirshabelle ayaa kala qayb galay guddiga doorashooyinka markaasi amniga u qaabilsan saraakiisha amasom iyo gobolkaasi mas-uuliyiintooda waa gobolka shabeellada dhexe cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkan ka soo diray magaalada jooha
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan maxamed cabdiraxmaan kheyre ayaa kulan magaalada jowhar kula qaatay saraakiisha ciidamada midooda afrika amisom qaybtooda ku sugan gobolkan shabeellaha dhexe wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale wasiirka dhankiisa waxaa kuu helinayay taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabelle korneel xasan dhicisow xasan iyo taliyaha nabad sugidda qaybtooda dowlad goboleedka hirshabelle kulankan ayaa inta badan diiradda lagu saarayay sugidda amniga doorashooyinka ee ka qabsoomaya magaalada jowhar iyo xaqiijinta amniga wadada xiriirisa jowhar iyo muqdisho marka uu kulanka soo idlaaday kadib ayaa faahfaahin waxaa ka bixiyey wasiirka wasaaradda amniga hirshabelle xildhibaan maxamed cabdiraxmaan khayre
bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaan shir aan kala yeeshay ammaanka doorashooyinka saraakiisha ciidanka amisom oo ugu sareeyo taliyaha sector five iyo taliya-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale ee amisom ee ku sugan gobolkan gaar ahaan caasimada dowladgoboleedka hirshabeelle waxaa shirkaasi ugu weheliyey sidoo kale waxaa shirkaasi goobjoog ka ahaa wakiilka qaramada midoobe ee u qaabilsan dowladgoboleedka hirshabeelle mr benjamin saraakiishaasi wuxuu kulankeena iyo isqobareysigeena guudba oo ku saabsanaa sidii amisom iyo ciidanka soomaaliyeed iyo ciidanka dowladgoboleedka hirshabeelle ay isaga kaashan lahaayeen xaqiijinta amniga doorashooyinka maantii si wanaagsan ayuuna qodobadii halkaasi looga hadlay laiskula qaatay waxaan rajeynaynaa in amniga doorashooyinka ee ugu soo horeyso midda stateka iyo midda ku xigta ee federaalkaba aan insha allah si qurux badan oo wanaagsan aan ku xaqiijin doono dadka musharaxiinta ah ee tartamaya iyo dadka codbixiyaasha ahba si nabad ah ayay insha allah ku tartami doonaan codadkoodana ku dhiiban doonaan waxaan rajeynaynaa in amniga uu noqdo mid hagaagsan si qurux badanna doorashooyinka ay nagu soo dhammaadaan annaga iyo amisomna waxaan isla garanay in aan xoojino ammaanka cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka magaalada jowhar
xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa laga daafuray olole dadka looga wacyigelinayo cudurka covid bashiir cumar cali ayaa warkan faahfaahinaya
xarunta dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa laga daafuray dardargelinta iyo wacyigelinta agabka ka hortaga caabuqa covid sagaaliyo toban qalabkan ayaa lagu isticmaali doonaa goobaha muhiimka ah ee ay dadku ku badan yihiin xilli uu soo labakacleeyey caabuqa koronafirus furitaankan ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose duqa magaalada boosaaso iyo abwaan cabdi cali boos maanta waxaan halkan u joognaa inaannu ku daafurno barnaamijka dardargelinta waacigelinta covid-9 oo horey u socday maanta oo halkan aynu ku qayminayno ama laynoo keenay qalabkii loo isticmaalayay ka hortaga ama la tacaalidda xanuunka covid 19 fidinaya cudurrada finkaan daawo loo hayn mataqaan coronavirus faya caafimaad qabe fanka noloya fanka nolosha aayaha layskama faquuqo oo laysma fool habawshee ka fogooda coronavirus runaantii waxaan maanta halkan u joognaa inaanu shaqadii hore u socotay wacyigelinta ahayd in dardargelin xoog leh lagu sameeyo in wacyigelintii la xoojiyo in la aado goobihii bannaanada ahaa oo tuulooyinka ahaa ee degmada hoos imaanayay in mujtamaca bulshada meelaha isugu imaanayaan in si xoog leh looga wacyigeliyo cudurkan iyo siya calaamadihiisa iyo siyaabaha lagu kala qaado si uu gudbayo aad iyo aad baan u bogaadinaya dhammaan tiimamka ka shaqaynayay ee tiimamka hadda rabad nagu soo biiray oo shaqada nala qabanaya aad iyo aad baan u ammaanayaa bahda suugaanleyda uu hogaaminayo abwaan cali cabdi cali boos iyo sakariyare iyo dhammaan tiimka qaybahooda kala duwan waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala bahda caafimaadkana waa ammaanayaa waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shaqadan sidii aan ugu talagalnay si ka fiican inay ugu qabsanto hal ujeeddo bay leenahay inaynu dadkeenna mujtamaceenna aynu wacyigelinno ku celcelinno dhagahooda maqashiinno xilli meel walba u marino si dadku ay u badbaadaan bashiir cumar cali warbaahinta qaranka soomaaliya boosaaso
senatoor ka tirsan aqalka sare ee ka qaybgalaya tababar ku saabsan arrimaha doorashooyinka oo lagu qabtay xarunta haweenka hirshabelle ayaa waxa uu ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe cabdiraxmaan xuseen wadani waa kan mar kale tababarkan lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar ayaa waxa uu ahaa mid loo qabtay haweenka daneynaya kuraasta baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo guud ahaan siyaasadda dalka iyadoona sidoo kale lagu wacyigelinayay haweenka waxaana kala soo qaybgalay sanatarad naciime ibraahim yuusuf iyo sanatarad fartuun cabdiqaadir karaamad kuwaasoo maalmahan hoolo wacyigelin ah ka waday magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona sidoo kale shahaadooyin lagu gudunsiiyey haweenkii ka faa'iidaystay tababarkan sanatarad fartuun cabdiqaadir karaamad iyo sanatarad naciime ibraahim yuusuf ayaa ay ka hateen tababarkan lagu soo gabagabeeyey magaalada jowhar
waxaan maanta soo gabagabeynay seminaar ku saabsanay tababaridda haweenka oo aan u tababaraynay ka qayb qaadashada siyaasadda iyo siday uga mid ahaan lahaayeen siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo qaabkay ugu tartami lahaayeen siyaasadda waxaa ilaahay mahadiisa eeon ilaahay uga mahad celinaynaa in maaragtay seminaarkii labada maalmood noo socday uu si nabada noogu soo gabagaboobay runtii waxaan ku faraxsanahay maanta seminaarka aqoon isweydaarsiga ee noo socday labada maalmood ee runtii gabdhaha musharixiinta baarlamaanka cusub ee hirshabeelle labada kun iyo labaatanka u sharaxnaa inaan tababar ay qaataan qiimo badan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaan rabaa inaan runtii uga mahad celiyo gabdhaha maarata musharixiinta iyo maaragtay waqtigooda qaaliga ah siday tababarka uga faa'iidaysteen siday maaragtay aqoonta ugu kororsadeen wax qiimee lahayd waana ku faraxsanahay waqti fiican aan isla qaadanay tababar oo laba cisho aad iyo aad qiimo u lahaa annaga jaaniskaas waqtigii aan doorashada raadinayn ma helin laakiin iyaga maasha allah tabaarakallah way ka faa'iidaysteen waana u mahadsan yihiin cabdiraxmaan xuseen cumar halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana waa rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya haatanna wararka dibadda xogayaha guud ee jumciyadda quruumaha ka dhacaysa master antonio ayaa ambaariyey duqaymaha aan loo meel dayan ee lagula kacayo ama lala beegsanayo dadka ra'idka ah ee aan ku jirin qolyaha ku dagaalamaya xuduudaha u dhexeeya labada dal ee armeniya iyo azerbaijan oo markaasi ay ku dagaalamayaan dhulka buraleyda ah oo ay isku haystaan labada dhinac ee nagrona karabag ciidamada difaaca hawada sare ee dalkaasi azerbaijan ah ayaa soo ridayay diyaarad kale oo nooca dagaalka ah s u shan iyo labaatan sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi azerbaijan labada dhinac ee ku dagaalamaya dhulka buuraleydi ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeeyey in uu ku xadgudbay heshiiskii xabad joojinta ah oo dhowaan ay kala saxeexdeen labada dal taas oo dhinaca kale ruushka iyo faransiiska ay dhinac ka wadaan sidii labada dal loo heshiisin lahaa warkan waa naga inta